iyo miidiyada intii nagala qayb qaadatay sida ajandaha ku xusan qodobka ugu horeeya ee ajandaheena waxa uu yahay kadoodista weerarkii lagu qaaday soddonkii bishii labaiyo tobanaad ka hoyga guriga sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiid ahaa gudoomiyaha guddiga iskudhafanka ee duwegista dastuurka gudoomiyaa senator cabdi xasan cawaal qaybdiid waxa uu warqad u qoray labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ugu soo gudbiyey yacni warbixin ku saabsan weerarkii lagu qaaday sidaas daraaddeed waxaan rabaa inta aan laga doodin in aan akhriyo qoraalkii senatarka ku gudoomiyaha aqalka sare ee federaalka baarlamaanka soomaaliya ku gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ujeedo weerarkii lagu qaaday gurigayga soddonkii bishii labaiyo tobanaad mudane gudoomiye aniga oo ah senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya anaha guddiga la socodkay iyo dub eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa wargelin warbixin la xiriirta weerarkii argagixisada ahaa ee lagu soo qaaday gurigayga oo ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir taariikhdu markii ahayd soddonka bishii labayotoanaad weerarkaas oo ujeedadiisu ay ahayd in la igu dilo inkastoo hadafkii laga lahaa weerarkaasi argagixisada ahaa ilaahay iga badbaadiyey sabab wabtoo ah waqhtigaas waxa aan ka maqnaa guriga mudane gudoomiye waxaan idinku wargelinayaa in taariikhdu markii ahayd saddexdii bisha koowaad in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo magacaabay guddi soo baara warbixinno ka keena weerarkii lagu qaaday gurigayga taariikhda kor ku xusan waxaa intaasi dheer in weerarkaasi dhaawac culus loogu geystay sarkaal boliis ah oo ka mid ahaa ilaaladayda ilaa haddana ku jira cisbitaal islamarkaana burbur hantiyadeed loo geystay guriga mudane gudoomiye waxaan kaloo idinla wadaagayaa inay nasiib darro ku tahay qarankayga in muddo lixdan maalmood ka badan aan wax tallaaba sharci ah laga qaadin ciddii fulisay weerarkaas iyo mas-uuliyiintii ka dambaysay soomaali iyo sheeba gabagabadii waxaan madaxda labada gole iyo xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacabka ka codsanayaa in la magacaabo guddi baarlamaan oo wadajir ah golaha shacabka iyo aqalka sare oo soo baara weerarkii lagu soo qaaday gurigayga soddonkii bishii labayotoanaad islamarkaana u soo gudbiyo warbixin uu soo gudbiyo warbixin faahfaahsan baarlamaanka federaalk soomaaliya si sharciga loo horgeeyo ciddii ka mas-uulka ahayd falkaas maadaama aanan ku qanacsanayn baaritaankii guddigii hore wabilaahi towfiiq gudoomiyaha guddiga la socodka iyo dibogista iyo hirgelinta dastuurka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane senator cabdi xasan cawaale qaybdiid